haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin isaga oo masdegta ku sita oo walwaalanaya makhaayad ay dad badani fadhiyaan la soo galay kadibna dadkii shaahaynaya isla ogsadeen maqaaxidii u horraysay oo laba eri laba kadhin leh ayuu koonaha kadin ahaan ka soo galay assalaamu calaykum tiigidiba waxaa loogu jawaabay alla maska intay dadkii horsadeen halkii calaykum assalaam laga odhan lahaa ma garanaysa sida uu maskaasi ku soo xambaartay iyo weliba halkaa ay ku dembeeyeen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad maqli doontaan dhacannahay mid waxay leedahay hooyada ii gashay mid waxay leedahay aniga mobil iga yeelaayo mobil la-aan waan ku joogaa waa qayb kale oo ka mid a sheekooyinkii ku saabsanaa farsamooyinka la yaab kale ee budhcad ka qaara bulshada u adeegsadaan iyadoo dhacdadanina ay ka dhacday amaba loo adeegsaday warbaahinta bulshada dabcan qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyadana barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaa barnaamijka inagula caweyn doona daahir yuusuf oo ah heesaa mulaxan iyo weliba musishan
digda waxay ku jirtay riwaayad la odhan jiray nafsi maalma macaasho riwaayadda markii la diyaarinayey anigu waxaan ahaa baroobadii la samaynayey trainigii la samaynayey barnaamijkuna waa barnaamijkeennii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal bani aadanka ayaa qofba uu noloshiisa si u debera amaba u maareeya iyadoo adeegsanaya kolba xirfadda uu leeyahay ee uu kula soo bixi karo nolol maalmeedkiisa hase yeeshee xilliyada qaar ayaa qofku uu kala kulmaa dhacdooyin la yaab leh kuwaasoo qaarkood ayba bulshada kala gaadhaan islamarkaana ay saamayn ku yeeshaan aawana waxaan idii hayaa nin odaya oo isagoo xoogsi tegay tunka ku soo qaatay maswaabayda saydhinaya islamarkaana aayar uun gurigiisa lamuu tegine la soo galay makhaayad ay dad badani fadhiyaan islamarkaana ay ku shaahaynaya kuwaasoo iyaguna markii ay arkeen isla oogsaday islamarkaana cagaha wax ka dayey bal haddaba sheekada yaanan idinka dilin aan soo dhoweeyo abwaan siciid ibraahim dool oo ku magac dheer abwaan guray oo isagu sheekada inaynala wadaagi doonaa sheekadana waa sheeko xaqiiqa ah haye kii nin marka hore reer magaal ahaa muqdisho wuu ka shaqayn jiray berigii hore uu ka yimi hargeysu yimi haddana wuu ka tegey duruufuhu waxay waalaanba walaalkii oo reerihiiya ayuu miyib u qabtay waan gartay dabeedna wuxuu ag degay meel tuulo ah biyo yar iyo waxbaa loo uruuriyey subaxdii waxau usoo dhaqaaqaa xagga tuulada markaa isagu dee sida reermiyiga kale iyagu caanahooda magaalada keenayaan isagu xoolahan la siiyana weli ma irmaana subax walba wuxuu iska soo qaataa qori xaabo ah oo uu maqaxyaha shaaha kaga cabo waan gartay oo maqaxyada markuu keena isade maalintaa intuu shaaha u cabaya u cabaa subax kasta qorigiisa xaabadaabuu iska soo qaataa markaa uu iska soo xaabaystaa intaa yar buu shaahiisa ku cabaa oo ku shaaha intaasu shaahisa ku cab waan garta bulshadana kula sheekaystaa mar hadduu de makhaayad imanaya dee mar hadduu makhaayad imanayo dee sa shaahiisa dalbaday dee idaacadda wuu la dhegaysan karaya iyo maxaa wareer la yidhi shaahana dee iyadii unbu leyla maqaxyada doga buu keenay ay la caawashidanayseen aad iyo aad aad iyo aad waa waa farsamo noolya haye uu farsamo noolya dabeedna waxaa dhacday maalintii dambe deela waa nin qoriya xaabada caysta wuxuu arkay qori aada u yar miisaan roono maanta malaa macaaqabe u goynayaba dee
haye ayuu odhan soo qaatay qorigiibuu de ayuu soo qaatay show qoriga jiir baa gudihiisa ku noolaa dabeedna mas baa ka daba galay maskii wuxuu cunay jiirkii markuu jiirkii ka gargay uu maskii damcay inuu qorigii kasoo baxo uu kasoo bixi jiri waayo dee la intaasoo jiiraa ku tagtee haye intaasoo jiiraa ku tagtay qorigiibuu dadka soo saar haye roob yar yar iyo waxna way shuqshuuqayaan waan garta dabeedna maskii intuu madaxa kala soo baxay markuu arkay in la sito haye
oo oo uu madaxa ballaadhiyey ayuu canduufku xaggaa dambe kaga soo tufaya cumaamada waa habaydii buu saa ugu sii deynayaa
waa habaydii buu sideynaya waxa u haystaa roobkan tiixaya hadee inuu madaxiisa kusoo daadaadanayo cajiibe cajiib la iskama warhaye haye
iskama warhayo wuxuu la socdaba tuuladii buu la soo galay maqaaxidii u horraysay oo laba eri laba kadhin leh ayuu koonaha kadin ahaan ka soo galay haye
assalaamu calaykum tiigidiba waxaa loogu jawaabay alla maska intay dadkii horsadeen
halkii calaykum asalaam laga odhan lahaa ma garanaysa adiga hore waa lasoo jiray ayaa ayaa laysla oogsado alla maskadii la yidhina isna xagga dambe u eego u umooday dee maskadii ka kasoo galay malaa ka dambeeya haye
dadkii dhagax bay ka siiyeen oo kadinka kale ka dareereen isagoo qorigiisii sito isna kadinka kale kala baxay haye
maqa maqaaxida labaad baa laysla galo wuu goo gabar laga dareero macakiishii aha kelin iyo waxaba baylisad iyo waa laysla sii jiray waan garta
alla maska baa laleeya waa laga baxay maqaaxiyo dukaan baa la galo uu ka daba galo alla maska kiina waa laga dareero bakhaar baa laysla galay haddana haye
alla maskadaasunbay dadku hayaan isna qoriga qoriga ma- maskale uu la daba ordaya marka ilaa intaa ma fahmin qofka maska sitaa inuu isaga yahay mas laga waxaan laga ordaya ka oradun buu leeyahay
dee hadduu fahamsanayso umu tuule hore waxa weeye dadka erinaya muxuu ahaa umu isleey qorigiisana waa wataa dadkiina u dhex ordaya
dadkiina wula xordayaan halba ko- ko- ko- kolba geesta loo yaaco is- loo ordayaan waana nin dheereeyana uu xago u dhacaraya dadka iyaguna isagay ka ordayaan isaguna waxa weeyaan dee naftiisu la baxsanaya
isna dee naftiisa waxa uma daba ka yaacaysu ka ordayaan haye bakhaarka waa laysla galay markii bakhaar baa laysla galo dadkii hal mar waxay boobeen la bakhaarku kadin laga baxo male kadin guri leeyahay haye dhegihii sare bakhaarka qoriyihii sare xagga sare ayaa kulli la wada boobay haye inta qorigii tuuray uu isna dhigaha la- la boobay bartii la boobay Haye.
qorihii buu isna dhinaciisa qabsaday haye
haddana dhulkaa ragax lagu yidho waa la yaaco haddana uu soo boodo kaninkii kala soo booday haddana
haye dee out markii dambe baa waanka bahalka adigaa sita adigaa sita adigaa sita lagu
markaasu waagu waa ku beriyey gooruu tuuladiiba xiijiyey buu ogaaday maska la sheegayaba inuu isagu sito dabeedna tuuladii waxay yidhaahdeen haye shaiga dambe inaan magaca qabnaa qori dambe oo xaabo ah ha soo qaaday ilahaaga haddaad taqaanaha noo soo qaadin baa layidhi shaahiisii baa halkaa ku xasiliyey markaa marka wixii ka dambeeya dee hash- dee shaahiisii lahaa ilaa hadii kale wuxuu la soo gelaya midkii midkii sii weyn ku jiray markaa wuxuu noqday ninkii maxaan ku dhaha de- xalaq miira muu soo qaadanaya waa sheek markaa sheekadaasina waa sheeko run ah oo dhacday Waa oo she- aan ahayn sheeko samaysa waa sheeko dabo dhacday markaa wuu wuu noolyahay isaga afkiisa iga sheekeeyey iyo dadkii yaqaanay inta markii hore aniga lay sheegay haye
ayaa kale laftiisa waray
markaa waa sheeko dhaboo dhacday isagii afkiisaad ka haysa
ha isaga afkiisan ka haya
dhegaystayaal warbaahinta bulshada oo muddooyinka u dambeeyey si xooggan loo isticmaalo ayaa marka laga yimaado faa'iidooyinka ay u leeyihiin bulshada ay sidoo kale ka dhacaan sheekooyin la yaab leh oo dhex mara dadka ku wada xidhiidhaya caawana waxaan idii hayaa sheeko ku dhacday gabdho dhallinyaro ah oo iyagoo markaasuu soo qanin jebiyey nin budhcadi isagoo adeegsanaya farsamo aan la dareemi karin uu khiyaameeyey kadib markii uu kula xidhiidhay warbaahinta bulshada waxaana sheekadaasi goobjoog u ahaa islamarkaana barnaamijka cawayska washington la wadaagay cabdiraxmaan salaad oo ah dhegayste ku dhaqan magaalada muqdisho isagoo sidoo kalena cabdiraxmaan la wadaagay sheekooyin kale barnaamijkan cawayska washington bal haddaba aan soo dhoweeyo dhacdadan oo isagu goobjoog u ahaa saan xagga horeba ku tilmaamay oo inoo faahfaahin doono meel horta waxaan kula kulmay anagoo maalin afar iyo tobanka octoobar ayay ahayd taarikhdu waan xasuustaa Een, meel geed hoostiisaan iska fadhinay haye inagoo ka sheekeynayna maalinta waxaynu ka sheekeynaynay dadka wax dhaca ee nidaamkan ama ku imaada ama ku dhahaa ee mobile kaa qaata adoon ogeyn ee ku dhaha waxbaan kaa gadanaya ayaan ka sheekeysanayna anagoo dhowr wiilaa ayaan ka sheekeysanaynay horteena waxaan ka aadnay buuq haye waan ku yaacno waan tagnay waxaan leenahay war buuqa muxuu yahay laba gabdhood baa midba dhinaca ordaysaa wakaalaya maxaa dhacay istajiya waxay dhaheen waa dhacan nahay waa dhacan nahay sidee ku dhacan tihiin qofku ma taqaaneen sideen dhacay ma- ma hubaa limika liminku dhacay maya see liminku dhacay wiilkii een, maqaayaday ahayd meesha maqaayada wiilkii wuxuu leeyahay waaba isla socoteen de ninka aa leedihin wuuna dhacay iyo adinku waaba isla socoteen ayuu leeyahay ninki waan gartay gabdhihii aan fadhiisanay waxaan dhahnay fadhiista isdejiya war sidee waxay jiraan waxay dhaheen alla ninku wuuna dhacay waa isla soconay run waaye isagaa meeshaana keena nagu dalamay haye sidoo idinku dalamay wuxuu naga soo raacay dhaheen facebooka haye wuu sidoo inkaga soo raacay Way- marka horta horta intaynaan gelinayn taas en, wayn dha- waanu dhacannay bay leeyihin marka siduu dhacay maxaa laga qaaday ay tabanayaan dha- habluhu
gabdhaha laba mobile oo kaaliya ka maqan oo weynaha midkiiba saddex saddex iyo konton uu jooga badan waan gartay labadaa mobile buu ka qaaday marka siduu dhacay ninku eh, sasay si ninkan waabay wada socdeen be haddana wuu dhacay sheekadu say ahayd
waxay noo sheegeen gabdhuhu in ninkan muddo ka hor kulley marka hore uu facebook usoo hambeliyey sawiro ayaga ay dhigeen oo graduation ah oo qalin jabinaya wan garta
ayuu uga soo hambeliyey oo yiri hambalyo waan jeclahay oo kale arday qalin jabisay waan ku faraxsanahay wan garta wuxuu u raaciyey haddii aan mar hore aad ogaan lahaa shaqaan idin lahaa fursado shaqo ah ayaa u n-ka kasoo baxa oo arday internalship la gelinayo kadib saddex bilood kadib shaqaalo toosa loo qaadanayo caafimaada wan garta
gudbihii aada u farxeen waxay dhaheen hadda anaga haddaan kala jabina wuxuu yihi dhib malaha niyadda wuxuu ugu dejiyey dhib ma laha insha allahu mar alla shahaadadii soo qaadatay inuu su-aalaha weydiiyey wuxuu ogyahay marka in dad maanta qalan jabiyo shahaado hore aysan ka helaynin ha ula socdaa marka xilligay soo heli karaan bu ogyahay wadcigu wadcigu fahamsan yahay ninku oo nin diyaarsan wuxuu yihi insha allahu mar ahaa nambarkayga aan idin reebaa hoos igala soo hadla jatinka lagala hadlay nambarkiisa u reebay kaas whatsapp igala soo xiriir oo yidhi mar alla markaad shahaadada soo qaadatiin kaana keena waan gartay marka markasudi waxay u galeen shahaadooyinka say ku qaadan lahaayeen ugu dambeyn way soo qaateen bil kadib iyo bili bar waan gartay iyagaa wacday waxay dhaheen waa wadnaa shahaadooyinka madaxweyne c t ina soo diyaariyo yiri aan kulana wuxuu weydiiyey intay degantihiin meel isaga uu markaas uu u sheegay inuusan tegi karin ayay gabdhuhu sheegteen ay dhaheen waan degannahay waan gartay wuxuu yihi ani soonahaas ma tago soono kale oo airportka u dhawaan deganahay wuxuu iska dhiga nin madaxa adiga ha nin wuxuu iskaga dhigayaa meel aada wanaagsan degan oo de de waa nin ila waa ninkaa dhana shaqada bixinaya fursada shaqahaya dhan shaqada bixinaya waa nin la waardiyayo meelaha qaarkood aanan tegin oo riski uu kala kulmayo soo dhigay waan gartay marka xaguu ku ballamiyey marka
wuxuu ku ballamayay meel macquul ah ayaguna ay imaan karaan asagana uu imaan karo ayaguna ay ufahmi karaan inuu imaan karo wuxuu yihi maka almukarama mid kamid a maqaayadaha ku yaalaan isugu imaanayna marka meel dhaxaa lagu ballamay
ha meel dhaxaa lagu ballamay waan gartay wakti wuxuu ballamiyey shan saac lix saaca oo maqaayaddu aysan ceeri ahayn oo saraaqa ay tahay haddana ballamiyey ha waktigii qadada dadka aysan imaan haddana maalintaas waxay ahayd maalin afar iyo tobanka octoobar xus ah uu jiray maqaayadu qaarkood ma shaqaynaynin oo iska furneed oo keliya dad ma joogin magaaladu way kala xirneed gabdhihii way imaadeen isugu geeyey wuxuu yihi wax alla waxaa ratiin cuna aniga xisaabteeda waaye kaluuna cuni kartiin hilib ari digaag wax walba aad jeceshihiin cuno yiri waan garta
mayay dhaheen isagaa qasbay waxaa loo wacay sabliyerigii waxaa layidhi gabdahan u keena laay hilib ari keena laay dhaylaah kaluun keena layidhi soo raaci cabitaan keen soo hormari ilaa waa ninkaa shaqooyinka dhan bixinaya wax ka waxaad cuni kartaan bu cuna bu yihi waxaan idi cunin ba ha ha haye maqaayaduhu marka dalabka markaad dhiibato ugu yaraan soddon daqiiqaa sugaysaa ilaa waa lagu soo sameynayaaye waan gartay inta ay sugaayeen gabdhaha hoosa u degay haddana wuu soo laabtay isagoo mobilka isticmaalayo leh internetka nimankan aada u saxan yahay sbiidkiisa maasha allah internet xoog leh saxan wuxuu dhaha keena mobiladiina si aan daata idinkugu diro idinkana aa wax iigu dirtiin internet ayay soo geliyeen wuu ka qaaday mobiladii furan oo ka qaaday hoosa soo aaday hore hore u socday maba soo noqon ba gabdhihii shan daqiiq maba soo noqon ba sidii buu ku tegey ma soo noqon ba ninka muhiimadda waxay ahayd ba inu u mobeelada uu qaatay gabdhihii sadexdeeda markay saarnaayeen gabar kamid a soo degtay warhaadhe ninka caawa ninkii maba joogaba waxaa jooga kii kaashiirka banaanka hoose fadhiya walaalow ninkii caawa ninkii wuu baxa waaye basaaju istaagsaday hore u raacay isaga ku raaca mobeelada inuu soo qaatabe haye ani maxaan ka ogaya yiri waa ordeen gabdhihii way sii ordeen way soo ordeen yaa yaqaan yaa yaqaan yaa yaqaan alla idinka isla socoteen ninka haye alla waa dhacannahay mid waxay leedahay hooyada ii gatay mid waxay leedahay aniga mobil iga yeelaayo mobel la-aan ku jooga hadda garoo telefoonaduna waa furnaayeen mar hadduu dhaato usoo gelinayay oo teleefanada way fur ha teleefanada mar walba waxay sameeyaan basurka ii fura lagu leeyahay ha isagana wuxuu ku sameyn karaa remove ku sameyn karaa haddii basurka uu ka furan telefoonaduna waa furnaayeen marka laba labadii hablood cuntona waa cuneen oo lacag baa laga rabaa maya cuntada cuntada lamaba cuntada lamaba keenin ba leana jikaday ku maqneed ba way maqneed marka taa way joojin karaan bo de waaba dhacan yihiin labadii telefoonna waa taa way joojin karaan ba ha taa waaba laga joojin karaaba ha laguma qabsanayoba marka maxaa la yeelay see see loo furdaamiyey wallahi jikaday waa wacdeen ninka telefonkiisa waa haysanaaye dheheen numberka whatsappka ma taqaanin numberka whatsappka xataa wuxuu raacay ay kala xiriiri jireen mobiladii raacay telefoonadoodu raacay ha labadii telefoon oo raacay numberka ay kala xiriiri jireen
markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaadee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey daahir yuusuf oo ah fanaan mulaxan iyo weliba musishan ku dhaqan dalka holland waxaana u daahir qaybtan kaga hadli doona hanaqaadkii fankiisa aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay shirwac waad mahadsan tahay waa dhowahay thank you sidaad ila soo xiriirta waa hagaag adigaa mudan daahir bal ugu horreynba waynu geli doonaa dabcan suugaantaada heesahaagii horeed qaaday kuwa dambe cusubeed hadda soo qaaday iyo weliba muddooyinkii dhexe iyo weliba dhinaca muusicoo si fiican waxyaabaha aad aadka u taqaana ka mid ah badweyntaa waynu geli doonaa adigii anigii dhegaystayaashuba waynu ku wada caweyn doonaa hase yeeshee marka hore haddaan ku weydiiyo bal fankaagu suu ku soo hana qaaday bilowgii ugu horreeyey si fikir aynu uga qaadanno goortaad fanka timi iyo saad usoo bilowday iyo kooxdaad ka soo qayb qaadatay iyo suu usoo hana qaaday bal taa fikir naga sii marka hore ha waad mahadsan tahay walaal shirwac fankaygu wuxuu ahaa gobonimo doonkii ubaxii kacaanka hanuuninta amba xaafadaha abaabulkii kacaankii gobonimo doonka ubaxii heesiyey ayaan anigu ahaa xaafadda lixaad iyo afraad ee dalka jabuuti ayaan ahaa calanka ka hor halkaasuu dareenka fanku igaga dhashay aniga oo wiil yara reer abtigay baan idin raacay walaal reer abtigayna waan idin raacay oo wada abwaaniin iyo fanaaniin ah marka sidaas bay ahayd markaa baana igu horreysay waan gartay hagaag bal ugu horreynba markaa markii ugu horreysee soo gasho fanka ee aad bilowdo dee dabcan kooxaa ka jiray waddanka jabuuti kooxyo kala duwanaa kuweebaad ku biirtay se heestii ugu horreyseed masrax la soo istaagtay teebahe
horta kooxaha dareenka weyn aada iisii geliyey waxay ahaayeen koox looran jiray sharaf band sharaf band waxay ahayd koox musicianka ay tumayaan gebigooguba ay wada yihiin niman fanaaniinah oo ka yimiday dowladda soomaaliya oo markaa ahaan jabuuti soo degay fanka iyo muusica jabuutina wax ka bedelay iyaga ka horna waxaa jiray dhowr nin odayaashii aabbayaalkii fanka oo shan nin ilaa lix nin ahaa oo kooxihii dalka ugu waaweynaa ee gacan macaa loohan jiray muusica u tumi jiray laakiin nimanka annaga waxna baray waxay ahaayeen nimankaas ka yimiday soomaaliya kooxdaas sharaf baad yaad ka xasuusataa kooxdaasi ka yimid soomaaliya ee waxdi baray aniga macalinkaygii misigay baray ma ilaawi karo sharka noole cabdulqaadir wuxuu joogaa iminka dubay abu dubay waa askari ciidamada bambeyda saxofoonka oo afuufa halkaasuu joogaa kadib markii uu naga tegay isaga uu kooxdii ka tegay uu dalkii soomaaliya ku noqday nin uu isagu hadal hayn jiray oo dadka soomaaliyeedna ay wada garanayaan cabdillahi sugulle nin musiga kooxda iftin ahaa oo ninkii dee bedeleyba musigan soomaaliga ee lagu jaaskayaba keenay ayaa markaa nooga dambeeyey cabdulqaadir sharkanoole oo musiga haddana isna halkii nooga sii qaaday marka labadaa ninba horta maclimiinteeda baa waan xasuusanayaa waana salaamayaa haddii ay waan gartay hadda waynuu soo noqon doonaa dabcan marxaladaha kala duwane kale ee fankaagu soo maray laakiin haddaynu heesaha soo qaadanno ugu horreynba heesta sidigdeh la yidhaahdo oo dee dabcan hees muddo horena dee dabcan soo baxday dabcan muddooyinkii dambena la dhegeystay oo heesaha aadka loo dhegeysta ka mid a heestaasi goormaad qaaday se marwaayad bay ka mid ahayd mise heestoos un bay
sidigde horta walaalkay shirwacow sidigde waa calankayga haye
sidigde wax dhintay wax nool iyo ilaa haddadan aad ila hadlayso adduunyada meel aan laga heysin ma jirto ay soomaali ku nooshahay waan garta
dabcan wuxuu ku jiray sidigde waxay ku jirtay riwaayad la odhan jiray nabsi maalme macaasho haye
riwaayadda markii la diyaarinayey anigu waxaan ahaa gitaris waayo gitaarkaa tumays gitaarkaa tumayey waan garta baroowadii la samaynayey trainigii la samaynayey ayaa allah u naxariistee nin madax noo ahaa directorka guriga ummadda isla markaana annaga directorkaygii kooxda afarta mars cad mars ayaa waxa uu jeclaaday amba amar igu siiyey inaan gitaarkii iska dhigo rawaayadda oon intii badankayga gitaarka soo xafidayay heesaha ku jiro oo dhan baan gitaarka tumayay oo aan anigoo akteer ka noqdo oon rawaayaddii metelo marka sidaasaan waxay ahayd inaan dee rawaayaddaa markaa aniga bacdo aan metelo oo aan dee kaltuun xasan bacdo iyo anigoo aan metelo sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii marka waad soo wareejteen rawaayaddiio meelo badan baad geyseen oad kusoo dhigteen riwaayadda waan soo wareejinay muqdisho markii aan ka dhignay waxaan geynay kismaayo kismaayo jilib adugu koonfurta waan kusoo wareegnay waan kusoo wareegnay waan gartay marka isla kaltuun xasan waaliye kaltuun bacadun baa markaana kula qaadaysay heesta oo riwaayaddana kugula jirtay kaltuun unbaa ila matelisay riwaayadda riwaayadda kaltuun unbaa ila dhigaysay ha ha ha
waagaag dhegaystayaal qayb kaleoo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada cawayska washington ee soo socda guud ahaanna barnaamijkeennii caawa intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti damba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo Thank you.